qashinkan waa markab weyn weeye oo maraakiibta waaweynka oo shidaalka qaada degmada ayuu yaalaaba degmaduu dhex yaalaa degmada marsideedu yaalaa yaa wada marka markabkani yaa hogaanka u haya waxaa hogaanka u haya dhalinyaro waxa weeye badda ka shaqaysan jirtay oo doonyaha lagu kaluumaysta lahayd oo isla markaasna markii ay macnaha baddii jiriiflayaal lagaga soo daayay iyo doonyo siiri dee waxa ka waxa weeye dee waxaan koleyba dee mar haddii baddi sidaas loo jiriifaayo oo bele walba kusoo fikatay balaayo walba kusoo fikatay oo maraakiib iyo doonyo kusoo fikadeen marka waxa weeye dee idinkuna marka ka gaarsiiya si macnaha dee waxa weeye ay uga joogaan wax dame wax dame inayan soo gelin baa la rabaa macnaha dada kan waxa weeye dee dadkii badda ka shaqaysanayay oo siximadaha lahaa oo doonyaha lahaa shaqada ayaa istaagtay markay shaqadii istaagtana waxa waxa istaajiyay dee maraakiib iyo doonyo jiriflayaala oo badaha ka yimi reer galbeedka marka markabkan hadda degaankiina yaalla iyo dhibaatadaas aad sheegayso maxaa ka dhexeeya hadda walaalle maxay kala dhexeen waay anagu badda dhaqaalaa laga heli jiray soo moogid badda baddaa lagu tiirsanaa dadku baddaa laga shaqaysan jiray kalluun baa lagala soo dhex jiray waa la iibsan jiray de wixiina dee mar haddii maaragtay sidaas laysugu xanimay oo dadkii ay reer galbeedkii badda maraakiib kusoo daayeen hadda inaadan xaggee lagaga noqdaa hadda markabkani yaa soo qabtay oo degaanka caluule kusoo xiray dadkii badda ka shaqaysanayay oo doonyaha iyo siximadaha ahaa ayaa badda aaday badda ayay aadeen markii ay arkeen in baddii xeebtii la yimi oo jiriiflayaashii ay yimaadeen ayay baddii waxa weeye ay xaalufinayaan oo jiriiflayaal ilaa boqolaal xabaa la soo geliyey markaasay tashadeen waxay badda aynu aadno inaguna aan soo qaqabanno waxaynu hello marka goormaa lasoo qabto markabkani markabkani hadda waxaa lasoo qabtay adigu laba maalin baa lasoo waday shalay iyo maantay baddaa saraa lagu hayay waa gartay badweyntaa laga soo qabtay sida wararka nugu soo gaarayaan marka marka badweynta maraya iyo jariiflayaashan aad sheegayso xaggee iska soo gaarayaan waxay iska gaarayaan walaalle walaalle waxay iska gaarayaan badda jiriiflaha soo aadaya oo badaha reer galbeedka kasoo tegaya muxuu kusoo talagalay waxa badii aan ka jiri ka shaqaysanaynay oo kalluunka laga guranayay usoo daayo adigii fiiri adigiibaa inaadana garsoora oo fadhiya meediyadii adigiiba afar iyo labaatan ka saacadood maqlaaya badii baa lagu soo fikaday inaadana xaggee lagaga maqnaadaa dadka degaankaad ka mid tahay marka tallaabadan dhallinyarada ay qaadeen ma mid degaankao dhan uu isla ogaaba in sidaa wax la yeelo ha waa laisla ogyahay oo dadka horta waaweyn oo birmageedada ahay ma egin ogo waxa raalli kama aha laakiin dadka badda ka shaqaysta oo dhallinyarada ah oo markii ay baddii laga soo galay oo jiriiflayaal hub ku xiran yahay ay ay soo baddii soo fadhiisteen dhallinyaradii way tashadeen laakiin dadka odayaasha ah oo birmageedada ahay waxaa ma ay ogola waa gartay hadda markaa maxaa ka damacsantihiin markabkan degaankiina yaalla markabkan waxaa laga damacsan yahay in halkaas uu oolaado oo lagu gorgortamo oo la yidhaahdo warbadda jiriiflayaashu ha ka baxeen dee annaga dhibti nana soo gaartana markabkaanaan ka rabnaa dhibti badda soo gaartay badda badda dhibti soo gaartay iyo kalluunkii badda laga guray oo reer galbeedku ka guranayaan oo dhowr shaataay oo usoo gashanayaan oo hadda nin diyaas baraa ay odhanayaan annagaa waxa weeye baddi aadoo waxa weeye badda jiriiflayaasha kaxeeyo jiriiflayaasha badda soomaaliya gey macnaha waxa weeye in la tashado xaq bay noqotay in macnaha la iska dhiciyo xaq bay noqotay diyaasbarada iyo reer galbeedka labadaba isku dhaqan bay noqdeen oo waxay rabaan baddii intay jiriiftaan ina baddii inta loo jiriifo inay ingiriiska lacagtooda loogu shubo marka waxaad iiga warantaa markabkan hadda waxaad sheegtay inuu yahay markab weyn bal sawir ka bixi siduu u egyahay waxa ku sawiran cidda saaran haddaad warkiisa hayso cidda saaran anagu weli kama aanaan warhelin wadda xeebta toddoba kilomitr buu jiraa waxa weeye waana laga soo degayaayo dee warkiisa laba waaya lama waayayaho haddee cid hadda kasoo degtay oo banaanka tiima ma jidho laakiin dadkii waa dhalinyaradii xeebta joogtay oo doonyaha iyo sicmadaha ku shaqaysan jidhay baa u baxday oo hadda saaran ilaa dhalinyaro intee gaaraysaa saaran waa imise dhalinyaradu hadda afartan dhalinyaro ayaa fuushay waa gartay marka yaa u diray inay sidaa yeelaan dhalinyaradii de bad markabka saarayd baa waxay tiri noo kaalay dee soo gurmada marka kuwa badweynta ka soo leexiyey kuwo kalena markii markabka uu soo dhawaaday ku biireen masaasa ha sidaa weeye laakiin dadkani kulli waa dadkii badda ka wada shaqaysanayay oo doonyaha iyo siximadaha dadka fuulay maaha dadka baadiyaha iyo jooga waa dadkii doonyaha iyo siximadaha wadi jiray oo badda aqoonaa weeye oo badda takhasus ku ahaa oo baddi ka soo fadhiistay